bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaam abu cabdالraxmaan الnasaa-iyu raximah اllah tacaalى baabu fadli salaati اlleyli fi الsafar salaatu leylka fadligeeda caddayntiisii uu baab yahay fi safari safarka dhexdiisa lagu tukado oo salaadihii marka sunnooyinkaa safarka lagu tukanayay salaatuleylka ka mid ah fadliga ay marka leedahay ayuu halkan marka u baabeeyey xadiidka kusoo arooray wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa muxamedu wahuwa bnu jacfar almulaqabu biqundar qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin qaala samictu ribciyan can zayd bni dabyaan wahuwa zayd bnu dabyaan alkuufiyu maqbuulu ayuu yihi ibnu xajar tirmidi innasaa-i baa u wariyaan imaamu dahabina kaashifka waa uga aamusay waxba ma sheegin ibnu abi xaatimna fi ljarxi watacdiil waxba kuma sheegin marka fa huwa fii cidaadi lmajhuuliin dadka marka jahaalada ay ku sugan tahay ayuu ku jiraa rafacahu ilaa abi darin buu u kor yeelay can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yihi halaaثatn saddex yuxibuhum اllahu caza wajala alla waa jeclaanayaa rajulun nin ataa qowman qolo u yimid fasa'lahum billaahi ilaahay wax ku su-aashay walam yas'lhm biqaraabatin qaraabo aan ku su-aalanin qaraabada oo beynahu wa beynahum isaga iyo iyaga dhexdooda ahaatee famanacuuhu ay u diideen markaas fatakhallafahum oo u dib maray iyaga waxaa uga dambeeyey rajulun nin biacqaabihim iyaga marka ciribtooda ayuu nin uga dib maray oo uga dambeeyey fa acdaahu wuu siiyey ninkiibuu siiyey wixii uu su-aalanayay ayb siran iyadoo aan la arkayninoo sir ah laa yaclamu laa yaclamu bicatiyatihi siismadiisa iyadoo xaal uunan ogeyn ila allahu caza wajala alla ma ahana iyo waladii kii acdaahu siiyey wa qowmun qolo yacnii kan ou kan ou isagu siiyey ayb iyo allah og un bis wa qowmun qolo saaruu leylatahum habeenkooda socday xataa idaa kaana annawmu markay ahaatay hurdadu axabba ilayhim mid agtooda loo jacayl badan yahay mimaa laga jecel yahay yucdalu bihi loo dhigo yacnii hurdada wax lala ekeeyaba ay ka jecel yihiin iyada yacnii aada bay u daaleen hurdadii bay rabaan marka ayb nasaluu way degeen fawadacuu ru-uusahum madaxooday dhigeen faqaama marka wou kacay ninkaa yatamalaqunii isaga oo ii tadarucayo isukay bihinbihinayo atamalluq marka waa aziyaadatu fi dducaa'i waatadaruc aad isugu kay markaa yacni tadarucayo oo ii khushuucayo wayatluu aayaatii aayaadkayga akhrinayo ninkaa waa ninka labaad xalushaahidka marka halkaanu ka rabaa marka waqowmun saaruu leylatahum xataa idaa kaana nawmu axaba ilayhim mima yucdalu bih nasaluu safaray ku jiraan marka saaruu nasaluu ayaa layidhi fawadacuu ru'uusahum faqaama marka ninkaa musaafirkaa waa kacay yatamallaqunii wayatluu aayaatii marka safar isagoo ku jiro salaatuleylkii tukanaa waay iyo warajulun nin kaana fii sariyatin ilaala dhexdeeda ahaaday falaquu lcaduwa cadowgii la kulmeen fanhasamuu jabeen fa aqbala bisadrihi xabadkiisa lasoo jeestay xataa yuqtala ilaa la dilo ow yuftaxa lahu ama loo furo saddexdaa marka ilaahay baa jeclaanayo maxalushaahidkana waa mid ka dhexe ayb markaa salaatuleylki in safarkii lagu tukado ayuu u keenay fadliga ay leedahay marka xadiidkan tirmidina waa wariyey bazaarna waa soo saaray sidoo kale laakiin tirmidi min dariiqi moxamed bn lmuhanaa ayuu kasoo ayuu isaguna kasoo saaray ayb laakiin tirmidi moxamed bn lmuhanaa wuxuu la lamaaniyey moxamed bnu bashaar ayb imaam axmed iyo bazaar-ina way soo saareen ibnu khuseymana saxiixiisa ayuu kusoo saaray ayb sanadka marka xadiidka laakiin ninkan baa ku jiro zayd ibnu dabyaan isaguna marka war baa ku jiro oo xagga yacnii jahaala inay ku sugan tahaa ayay u badan tahay qaala baabu waqti alqiyaami qiyaamka waqtigiisa waqtiga markaa yacni salaatuleylka la tukanayo oo ugu fadliga badan wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu ibraahim albasriyu wahuwa saliimiyu abu jacfar almuadin saduuqun can bishr bni اlmufadal qaala xadaanaa shucbatu can ashcati bni sulaym can abiihi can masruuqin qaala qultu licaaishata caaisha waxaan ku idhi buu yidhi radia allahu canha ayu lacmaali acmaaltee ahoo axabu ilaa rasuuli llahi sal ly slam rasuulka agtiisa loo jacayl badan yahay qaalat waxay tihi addaa'imu midka joogtada ah qultu waxaan idhi fa aya alleyli habeenkee ahoo kaana yaquumu uu istaagi jiray saacadaha yacnii habeenkii fa aya saacaati lleyl qaalat waxay tihi idaa sumica asaariqu diiqa marka la maqlo yani marka uu diiqa yeeraayo waa marka subaxa uu soo dhow yahay waay marka salaatuleylki waxuu aada u fadli badan yahay salaada subax wax yar ka hor yani waa saddex meelood meel meesha dambe saddex meelood meesha dambe ayb ilaa waqtigaasa diiqu dabcan waqtigaas dambeu ku dhex jiraa marka uu yeerayo asaariqu marka waxaa weeyaan asaariqu huwa diig waa diiq ayb qaala baabu dikri maa yustaftaxu bihi اlqiyaam baabu dikri maa shay sheegidiisiibu u baabu yahay yustaftaxu bihi lagu furfuranayo alqiyaamu qiyaamka qiyaamu leylka waxa lagu furfuranayo wabihi qaala akhbaranaa cismaة bnu اlfadl wahuwa الnumayriy abulfadl annaysaaburiyu hiqat qala xadaanaa zayd bnu اlxubaab wahuwa اlcukliyu can mucaawiyata bni saalixin qala xadaana alأzhar bnu saciidi waa yuqaalu azhar bnu cabdillaahina waa la yidhaahdaa ayb alxaraaziy an caasim wahuwa saduuqun can caasim bni xumaydin wahuwa sakuniyu اlximsiyu saduuq mukhadram qaala sa'altu caaishaةa radia allahu canha caaishaan su-aalay bima kana yastaftixu qiyaama اlleyli qiyaamuleylka wuxuu ku furfuran jiray yacni nabiya sal l slam nebiguu u jeedaa qaalat waxay tihi laqad sa'altanii waxaad ii su-aashay can shay-in shay maa sa'alanii canhu ounan isu-aalin axadun axad qablaka adiga hortaa kaana rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu ahaa yukabiru cashran wayaxmadu cashran wayusabixu cashran wayuhalilu cashran wayastakfiru cashran wayaquulu allahuma kfir lii wahdinii warsuqnii wacaafinii acuudu biاllahi waxaan kaa magangelayaa min diiqi lmaqaam yacni makaanu nagaadi ciriiri ah yani meelaan negi ku ahayoo ciriiri ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayb marka tan in waxyaabaha marka ducaa-ulistiftaaxa oo qiyaamuleylka lagu furfurayo ayuu ka mid yahay wabihi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can macmarin wlwsaaciy can yaxya bni abi kahiirin can abi salamata can rabiicata bni kacbin alslamiy qaala kuntu abiitu waxaan ahaa inaan baryaayay cinda xujrati nabiy sal l slam nebiga qolkiisa agtiisa fakuntu waxaan ahaa asmacuhu inaan maqlayo idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii soo kaco yaquulu wuxuu dhahaye isagoo dhahaya subxaana allahi rabi اlcaalamiin alhawiya waqti dheer uma yaquulu wuxuu dhahaya subxaana allahi wabixamdihi alhawiya waqti dheer yani alhawiya alxiina awiil waa waqtiga dheer wuxuuna ku nasbisan yahay mansuubun cala aldarfiyati marka yani subxaana allahi rabi اlcaalamiin ayuu dhahayay alhawiya alxiina ayb yani waqti weliba waxaa loo isticmaalaa habeenkii waqtiga oo habeenkii ah yani habeenka wqti ayuu wuxuu akrinayay subxaana اllahi rabi اlcaalamiin wabihi qaala akbaranaa qutaybaة bnu saciidi qaala xadaanaa sufyaanu can اlaxwal yacni sulaymaan bna abi muslim can طaawuusi can ibni cabaasi qaal kaana nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii kacayo tahajadu ou markaa yacnii cibaado kusoo jeedayo qaala wuxuu dhahay allahuma laka alxamdu anta nuuru samaawaati baa tahay samaawaadka nuurkooda waalardi dhulka ka nuurkoodaa tahay ama midka nuurinayo waman fiihinna iyo wixii ku dhex jiro walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta adigu qayaamu samaawaati samaawaadka kan maamulaya oo maamulkooda iyo nidaamkooda iyo tadbiirkooda kan marka u taagan oo macnaa yacnii maamulayaa tahay adiga ayb iyo man fiihinna waxa ku dhex jiro adaa rabbi uu aho maamulo macnaha walaka alxamdu ammaan ayaa ayaa kuu sugnaatay anta meliku samaawaati samaawaadka boqorkoodaa tahay waalardi iyo dhulka yowman fiihinna wax ku dhex jiro walaka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay anta xaqun xaq ayaa tahay xaqun macnaha jiritaankaagaa xaq ah waxdaaniyadaadaa xaq ah wa wacduka xaqun ballanqaadkaaga ama yoboohaagu waa xaq waljannatu xaqun jannadu waa xaq wannaaru xaqun naartu waa xaq wasaacatu xaqun saacaddu waa xaq wannabiyuuna xaqun wamuxamadun xaqun waa min cadfi alkhaas cala alcaam laka aslamtu adaan isu kaa dhiibay wacalayka tawakaltu korkaagaan tala saartay wabika amantu adaan ku rumeeyey uma dakara qutaybatu wuxuu sheegay kalimatan kelmad macnaahaa markaan macno marka lagu sheego wabika khaasamtu uma dakara qutaybatu kalimatan macnaahaa ayuu sheegay wabika khaasamtu marka riwaayada muslim iyada ma leh shakiga yani shakigan wabika adiga ayaan khaasamtu kuu dooday oon u dooday manaa wabika khaasamtu macnaheedu waxay tahay waxaan ku dooday bimaa acdaytanii waxaad isiisay oo min albaraahiini waalquwati xujooyin iyo quwo ah khaasamtu waxaan la dooday man caanada qofkii madax adeegay fiika adiga kugu madax adeegay wa kafara bika kugu gaaloobay wa qamactuhu bilxujati wa bisayfi waxaanan ku qamciyey oo aan yacnii kuaan yacni kula doodan ku aamusiyey xujo iyo seef labadaba marka diinta xujana hadda wax waa qancine seefna hadday ku daranta marka waxaa weeyaan cadaaladii iyo xaqii iyo ayaa marka iyadana lagu ilaalina wailayka adiga intii ka abaan xaakamta u xugun tegay oo adaan marka yacnii aan ku xugun tegay ay kula man jaxada alxaqa xaakamtuhu ilayka qof kasta oo xaqa diiday adaan kugu xugun tegay waxaad adiga ka dhahdo ayaan markaa ku go-aawahay ayb wajacaltuka alxaakima beynii wa beynahu waxaan ka dhigay adiga ayaan xakam iyo garsoore aniga iyo kaas iyo isaga dhexdeenna aan uga dhigay yacni waxaad adiga iga tiraahdo un baan sameynaa waay wax kalena ma ma ku sameynayo ayb laa hayrak heyrkaa xaakim kama dhiganayo mima kaanat tuxaakamu tuxaakimu ilayhi aljaahiliyatu wagayruhum min sanamin wakaahinin yani washaydaanin ayb waxyaabahaas marka yacni iyo wixii kale la mida ayb falaa ardaa ilaa bixukmika ma ku raalli noqonayo ilaa xukunkaaga maana walaa actamidu gayrahu gayrkiisna ma cuskanayo alimaamu nawowi sidaasuu yidhi ifir lii maa qadamtu marka wailayka adiga xaggaaga keligeedaan xaakamtu marka yacni taxaakumka iyo xugun yacni gar u dhigashada iyo xukun qaadashada yacni inuu noqdo ilaahay keliya un in loo xugun taga waay ayb waxa kale waa baatil xugunkooda ikfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormariyey wamaa akhartu waxaan dib mariyey wamaa aclantu waxaan muujiyey anta almuqadimu wa anta almu'ahiru baa tahay kan hore u dhigo ciduu doono cidou doona ciddou doonana dib u dhigo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane walaa xawla walaa quwata ila billah wabihi qaala akhbarana mxamed bnu slma qaala xadaana bnu lqasim can maliki qaala xadaanii makhramt bnu sulayman can quraybin ana cabdاllahi bni cabasi ahbarahu anahu baata cinda maymunata ayuu bariyey agteeda umi اlmu'miniin wahiya khaalatuhu waa habaryartiis fadajaca fii cardi alwisaadati barkinta ballarkeeda ama gogasha ballarkeeda ayuu ku seexday wadajaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkana iyo waahluhuna fii tuulihaa dherarkeeday isticmaaleen ay ku seexdeen fanaama rasuulu llahi sal l slam nabiga waa seexday xataa intasafa alleyl xataa ida intasafa alleylu habeenku markuu kala bar noqday ow qablahu qaliilan ama ka hor wax yar ow bacdahu qaliilan ama gadaashiisa wax yar istayqada rasuulu llahi sal l slam nabiga waa toosay fajalasa yamsaxu nnowma can wajhihi biyadihi wuxuu gudagalay ou soo fariistay isaga oo hurdada wejigiisa ka masaxayo gacantana ku masaxayo uma qara'a alcashra alaayaati tobankii aayadood buu aqriyay alkhawaatiima ee dhammayste yani aakhirka ahaa ugu dambeeyey min suurati ali cimraan marka in sidan laga hormarinayo uma qaama waa kacay ilaa shan nin ayuu u kacay sibraar mucallaqatin la suray fatawada'a oo meel suran fatawada'a minhaa waa ka weyse qaatay faaxsana wuduu'ahu weysadii buu wanaajiyey weyse qaadkiisii uma qaama yusallii qaala cabdullaahi bnu cabaas faqumtu waan kacay fasanactu midla maa sanac wixii uu sameeyo kalean sameeyey waxaa laga qaadanaya marka meeshaas ficilka nebiga asal wuxuu ku yahay iqtidaa lidalika bukhaari wuxuu baabeeyey kitaabu اlictisaami bsunan aliqtidaau bificli الnabiyi sal ly slam asalka marka ficilka nebiga in lagu dayanayo wixii khaas ah nebiga isagaa dadka u cadaynayo uma dahabtu waan kacay faqumtu ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay fawadaca rasuulu lahi sal l slam yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu calaa ra'sihi madaxayga saaray wa akhada biudunii dhegtaydu qabtay alyumnaa midig yaftiluhaa isaga oo marka yani jejabinayo sidaas marka dhegti dhahayan fasallaa rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma awtara dabadeed waa witriyey ayb uma dajaca waa seexday xataa jaahu lmuwaadinu ilaa muwaadinkii ugu yimaaday fasallaa rakcatayni khafiifatayni buu tukaday qaala baabu maa yafcalu idaa qaama min alleyli min asiwaak baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay yafcalu qofka uu samaynayo idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii ka kaco waxa uu samaynayo oo min asiwaaki caday ah oo caday ah yani waxa uu samaynayo oo cadayasho ah wbihi qaala ahbaranaa cmr bnu caliyin huwa alfallaas wmxamed bn lmuhanى can cabdiraxman wahuwa bnu mahdiy can sufyaana can mansuuri wlacmash waxusayn sufyaan thawri wuxuu ka warinaa mansuur acmash iyo xuseyn can abi waailin can xudayfata ana الnabiya sal l slam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii kaco yashuusu faahu bisiwaaki afkiisa wuxuu marmarinayey caday wabihi qaala xadaanaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bn اlxaariث qaala xadaanaa shucbaة can xusayni qaala samictu abaa waail riwaayada shucba marka yuu ka warinaa xuseyn keliya isaga mansuur iyo acmash kama warinin yuxadiثu can xudayfata qaala kana rasuulu اlahi sal l slam ida qaama min alleyli yashuusu faahu bsiwaak marka kala duwanaanshaha meeshaas keliya waaye waana ficilkii nebigu ka dhigay hadda xadiidka xudayfa iska leh waana min ficli nebiy nebigaa samayn jiray buu yidhi baabu dikri اlاkhtilaafi calaa abi xasiin khilaafka la ysku khilaafay abi xasiin korkiisa cuhmaana bni caasimin fi hada اlxadiid yani baabkani wuxuu baabeynayaa abi xasiin oo abu waa-il ka warinayo sida ay ardadiisa iskugu khilaaftay xadiidkan waa isla xadiidkii xudayfa waay lafti fi hada alxadiid yani xadiidkii xudayfa waay wabihi qaala ahbaranaa cubayd llahi bnu saciid can isxaaqa bni sulaymaan huwa araaziyu abu yaxya hiqat faadil can abi sinaan whuwa abu sinaan الshaybaniy alأsغar saciid bnu sinaan alburjumiyu saduuq lahu whaam ninkan marka waxaa loogu tari saduuq lahu whaam can abi xasiin can shaqiiqin shaqiiq waa ay waa abu waa'il waa ninkii hore xudayfa ka warinaya abu waa'il nafsihi can xudayfata qaala waxau yihi kunnaa nu'maru waxaa nala amraayay bisiwaaki cadayasho idaa qumnaa min alleyli haddaan habeenkii soo kacno yacnii hadda ikhtilaafka oo alikhtilaafu calaa abi xasiin abuu sinaan sidaanu u wariyey وbه qال أخبرnا أحمد بن سليمان هو الرuhاaوي qال xdثnا عbayd اللhi qال xdثnا إسrائيل عن أbي xصين عن شhقيq qاal wxuu yihi kunaa نؤmr waxaana la أmraya إida qمna min الleyl haddaan habeenkii kacno أn nashuusa أfwاhna bالsiwاak afkeena inaan caday marmarino mowdc الkhilaaf marka waa maxayna waa wasliga iyo irsaalka riwaayat abi sinaanna waa mawsuula oo yani waxaan ka wadaa waa musnada riwaayada israa'iilna waa mursala kunaa nu'maru idaa ama waa mawquufa ayb hadaad doontana marka haddaad kunaa nu'maru idaa qumnaa min alleyli an nashuus afwaahna bisiwaak hadeeda waqtigii nebiga iyo loo tiirinayo taabici wuxuu kor yeelay waxay iska noqonaysaa mursal ayb hadda marka khilaafka abu xasiin ardadiisa abu sinaanna xadiidkii wuxuu ka dhigay can shaqiiq can xudayfa israa-iilna wuxuu ka dhigay can abi xasiin can shaqiiqin ayuu ku joojiyey isagoo ku waqfiyey khilaafku marka waa meeshaas labadan riwaayana waa laga xoog badan yahay labadoodaba oo riwaayadii hore ayaa ka xoog badan oo riwaayat mansuur waalacmash wa xuseyn mansuur iyo acmash iyo xuseyn can abi waa'il shaqiiq markay ka warinayeen maxay ka dhigeen xadiidka can abi waa'ilin can xudayfata laakiin ficilkii nebigu kan laakiin ficil ma ahan kunaa nu'maru sunna qowliya ayaa abi xasiin labadiisan riwaayaba haba kala khilaaf haba lahaadaane laakiin waxaa laga dhigay qowl sunna qowliya raggaas waaweynna waxay ku wariyeen iyadoo ah markaa sunna ficliya marka mansuur iyo acmash iyo xuseyn iyo waxaa siman abuu xasiin marka riwaayadan abuu xasiin lafteedaaba laga xoog badan yahay waxaana xoog badan midda midda mansuur iyo acmash iyo xuseyn qala baabun biأyi shayin yastaftixu salaatahu bاlleyli salaadiisa habeenkii muxuu ku furfuranayaa wabihi qaala abarana alcabaasu bnu cabdilcadiim qala xadaana cumar bnu yunus qala xadaana cikrimaة bnu camaar qala xadaanii yaxya bnu abi kahiirin qala xadaanii abu salamata bnu cabdالraxman qala sأltu caaishata radia allahu canha biأyi shayin kana الnabiyu sal l slam yaftatixu salaatahu wxuu ku furfuran jiray salaadiisa qaalat waxay tidhi kaana idaa qaama min alleyli hadduu kaco iftataxa salaatahu qaala allahuma rabba jibriila wamikaa'iila waisraafiila jibriil iyo mika-iil iyo israafiil rabbigooda rabbigoodow faatira asamaawaati waalardi dhuli cirkan abuurayow caalima algeybi washahaadati anta adigu taxkumu bayna cibaadika ayaad kala saaraysaa fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen inay isku khilaafayeen allahuma hdinii ihanuuni lima khtulifa fiihi min alxaqi wixii la isku khilaafay oo xaq ah ilaahu igu hanuuni oo xaqa iga tus inaka tahdii man tashaau ilaa siraatin mustaqiim sidanna marka ducaa-ulistiftaax weeyaan iyada lafteeda wbihi qaala akhbarana mxamed bnu slma qaala akhbarana bnu wahbin can yunusa can ibni shihaab qaala xadaanii xumaydu bn cabdiraxmaan bni cawf ana rajula min asxaabi الnabiy sal l slama qaala qultu waxaan ihi ayuu yidhi waana fii safarin anoo safar ku jira maca rasuuli اlahi sal l slama wallaahi allaan ku dhaartay laarqubanna rasuul اllahi sal l slama nebiga waa u koranayaa oo waa fiirinaya lisalaatin ay cinda yacnii bimacnaa salaad waqtigeeda lisalaatin ay xiina salaatin salaad waqtigeeda ayaa nebiga gaadayaa oon fiirinayaa macnaha oon u fiirsanaya ama sugayaa laamku marka waa bimacna alxiin ayuu wataa bimacna alxiin xataa araa ficlahu si aan u arko ficilkiisa falamaa sallaa salaata alcishaai markuu tukaday wahiya alcatamatu waaye idajaca waase jiiftay hawiyan waqti min alleyli ka mida uma istayqada waa kacay fanadara fi lufuq jihadii ayuu fiiriyey faqaala rabbanaa maa khalaqta hada baطila xataa balaga inaka laa tuklifu lmiicaad uma ahwaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu jalleecay ilaa firaashihi gogashiisa fastalla minhu siwaakan caday buu ka siibtay uma afraqa min qadaxin weel uma afraqa fii qadaxin min idaawatin dabadeed marka wuxuu ku baneeyey oo ku shubay fii qadaxin haruub dhexdii ayuu ku shubay yani wuxuu kasoo jaleeciyey min idaawatin buraashad xaggeeda oo cindahu agtiisa ayadoo maa-an biyo yani ay biyo ku jiraan fastanna waa cadaystay marka uma qaama fasallaa waa istaagay waa tukaday xataa qultu qad sallaa waa tukaday qadra maa naama intuu jiifay oo kale ilaa aan iska eri uma dajaca waa jiiftay xataa qultu qad naama qadra maa sallaa waa seexday intuu tukaday oo kale aan is eri uma istayqada fafacala kamaa facala awala maratin oo kale uu sameeyey wa qaala midla maa qaala fafacala rasuulu llahi sal l slam halaaa maraatin qabla alfajri marka macalushaahidka waxay tahay uun waxa uu salaada ku furfuranayo uu ka rabaa marna allaahuma raba jibraa'iila buu keenay xadiidkanna aayadaha hore ee suurat ali cimraan iyaga laakiin intaan salaada la gelin ka hor ayuu akrinayay qaala baabu dikri salaati rasuuli llahi sal ly slama billeyli salaada nebiga habeenkii uu tukado ayuu baab yahay sheegideeda wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaziidu qaala akhbaranaa xumaydu can anasin qaala maa kunaa ma aanan ahayn nashaa-u inaan doonayno an naraa rasuula allahi sal l slam nebiga inaan aragno fi leyli habeen dhexdiisa musalliyan isagoo tukanayo ilaa ra'aynaahu waa arkayni walaa nashaa-u ma doonaynin an naraahu inaan aragno naa'iman isagoo hurdo ilaa ra'aynaahu waa arkayni yacni macnaha kaana yanaamu wayusallii waa seexanayo waana tukanayo ayb xadiidka marka bukhaarina wuu wariyey min ariiqi moxamed bni jacfar min ariiqi abi khaalid alaxmar dhammaanna xumayd bay ka warinayeen muslimna min wajhin aakhara can anas ayuu ka wariyey isagoo markaa siyaamka keliya ku gaabsaday yani ma aanan doonaynin inaan aragna asoo sooman ilaa oo arki jirnay ma rabin aan ma aanan doonaynin inaan ara ilaa inaan aragno isaga oo afuran ilaa waa arkayni wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xajaajun wahuwa bnu moxamed alacwar qaala bnu jure qaala waxa uu yidhi ibnu jurayjin can abiihi aabihi marka waa cabdulcaziiz ibni jurayj isaga cabdulmelik ayaa la yidhaha ibnu jurayj waa cabdulmelik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj aabihii marka layinun waa daciif cijli waxa uu yihi lam yasmac min caaishata caaisha kama maqlin wa akhطaأa khusayfun fasaraxa bisamaacihi khusayfna marka wuu gafayo riwaayo wuxuu ku keenay ibnu jurayj aabihii oo caaisho dhahaya samictu caaishata samictudaas waa waham iyo qalad marka qala akhbaranii bnu abi mulaykata ana yacla bna mamlak ahbarahu anahu sa'la uma salamata can salaati rasuuli llahi sal l slam uu su-aalay faqaalat waxay tihi kaana yusali alcatamata cishaha ayuu tukanaya uma yusabixu waa sunaysanaya uma yusalii bacdaha gadaasheeduu tukanaya maa shaa allahu intii wixii alla doono min alleyli ah uma yansarifu waa gadoomayay fayarqudu waa seexanaya midla maa sallaa intuu tukaday oo kale uma yastayqidu min nowmihi buu ka toosayay dalika kaagaas fa yusallii waa tukanaya midla maa naama intuu jiiftay oo kale wa salaatuhu tilka salaadiisaas alaakhiratu dambe takuunu ila subxi bay ahaanaysay marka middaa dambe ayb xadiidkan marka cabdurasaaq isaga wuxuu kusoo saaray iyo moxamed bnu bakrin اlbursaani can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata lam yaquulaa can abiihi ma aynan dhihin marka sanadkiisa xoogaa la ysku khilaafay wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana اleyثu qaala can cabdillaahi bni cubayd llahi bni abi mulaykata can yacla bni mamlak anahu sa'la uma salamata zawja الnabiy sal l slama can qiraءati rasuuli llahi sal l slam wuu su-aalayhi wacan salaatihi faqaalat waxay tihi maa lakum wasalaatahu idinka iyo salaadiisa maxaa idinka galay kaana yusalii maa lakum wasalaatahu idinka iyo salaadiisa maxaa isin galay kaana yusalii wuxuu ahaa inuu tukanayo uma yanaamu waa seexanayo qadra maa sallaa intuu tukadoo kale uma yusallii waa tukanaya qadra maa naama intuu seexday uma yanaamu waa seexanaya qadra maa sallaa intuu tukaday xataa yusbixa uma nacatat lahu qiraa'atahu bay u tilmaantay faidaa hiya tancatu waxayba sifaynaysaa qiraa'atan qira'a mufasaratan kala baxbaxsan xarfan xarfan xaraf xaraf loo kala bixbixiyey qiraa'atan mufasaratan la kala bixbixiyey xarfan xarfan loo kala bixbixiyey dikru salaati nabiy llaahi daawuuda calayhi الsalaam billeyli nabiyullaahi daawuud salaadiisii sheegitaankeedii bileyli uu tukanayay habeenkii wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can camr bni dinaar can camr bni awsin anhu samca cabdالlahi bn cmr bn اlcaas yaqulu qala rasuulu اlahi sal slm axabu الصiyaami ilى اllahi صiyaamu daawuud waaye kaana yasuumu wuxuu ahaa inuu soomayay yacnii yowma wayufdiru yowma maalinna waa furaayay waaxabu الsalaati ilى اllahi caza wajala salaatu daawuud bay ahayd kaana yanaamu nisfa اleyli ayuu hurdaayay wayaquumu huluثahu saddex meelood meelna waa kacayay wayanaamu sudusahu habeenka lix marka loo qeybiyey meelna waa seexanaya dikru salaati nabiy llaahi muusa calayhi salaam salaadii nabiy llaahi muusa wadikru اlاkhtilaafi calaa sulaymaan ataymiyi fiihi iyo sulaymaan ataymiyi sida laysugu khilaafay muctamir aabihiis laba ayuu tarjamadan marka ku gudanayaa masalada hore dikru salaati muusa midda dambena waxa ay tahay ikhtilaafka xadiidka ee ardayda sulaymaan ataymi ay isku khilaafeen wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cali bni xarbin qaala xadaanaa mucaad bnu khaalidin huwa abu bakr almarwasiyu saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can sulaymaan ataymiy can haabitin can anas bni maliki ana rasuula اllahi sal l slama qaala ataytu leylata usriya bi habeenkii la idheelmiyey waxaan imid calaa muusa muuse korkiisa aan imid cinda alkahiibi اlaxmari meesha yacnii bacaadka ahee taagga ah ee guduudan caro guduudka ah agteeda wa huwa isaga oo qaa'imun taagan yusallii tukanayo fii qabrihi qabrigiisa ku tukanayo markaade salaada uu qabrigiisa ku dukanaya maa salaad mukalaf looga dhigay ahna maya mar hadduu qofku dhinto u aakhiro tago ama barsakha uu joogo takliif waa dhammaaday laakiin ambiyada ilaahay wuxuu ku karaameynayaa wixii ay adduunyada ku jeclaayeen oo ay calaaqada la lahaayeen oo ay aada u jeclaayeen baa rabbi ku abaalmarina inay qabrigooda ugu dhex raaxaystaan sidan oo markaa nabiyullaahi muusana shuhadada laftooda waxaa la yidhi yacnii inay nool yihiin baa qur-aanku uu sheegay bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ee shuhadada iyo ambiyada ambiyadaaba derajo sarreeyaani haddii marka shuhadada nolol fiican oo ruuxdooda inay jannada iyo daaqayso oo carshiga u dunmayso oo siyaalkaa lagu sheegay ambiyadana waa kasii wen yihiin sidaasaana fiican in marka laga yani xadiidkan laga macneeyo ayb ee laakiin salaad oo ay adduunyada salaadeeda oo kale say mukalafiin ugu ahaayeen qabriga dhexdiisa looga rabaa ma jirto ayb meeshan cinda alkathiibi alaxmar uu leeyahayna ma laga fahmaayo qabriga nabi muuse inuu meesha ku yaalay qaara dhahaya saas culimada ayb ilaahay unbaa marka ruuxdii nabi muuse tusay nabiga sal l slam xaaladanna waxay tahay xaalad nebi muusena uu yacni caalamulbarzakh joogo nebi moxamedna isagoo caalamu dunyaa joogo ayuu rabbi tusay subxaanahu wa tacaala marka labadooda mid walbaa nolosha uu nool yahay waa kala duwan tahay nebiguna de noloshii adduunyada xayaatadii adduunyaduu joogaa nebiyullaahi muusana noloshiisu waa xayaata barzakhiya xayaatadaas iyana marka islaazimi maayaan wixii ilaahay lahaa ee baryada in isaga loo leexiyo liajli waa nool yahay darteed sax ma noqonaysa hala baryo lama dhihin ee taladii uu nabiyullaahi muusa siiyeyna nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu cirka ku arkay samada samooyinka uu ku arkay waqtigii micraajka iyadana hadda waxaa weeyaan ilaahay subaa xayaatadii barzakha ahayd ayaa arwaaxdii ambiyada buu nebiga la kulmay sal l slama wa minhum waxaana ka mid ahaa nabiyullaahi muusa ee inay isla hadlaanna de ilaahay nebiga ayuu wuxuu uga dhigay yacni arrin uu nebigiisana ku karaameynayo uga dhigay waana is arkeen nabiyullaahi muusana de wou noolaa markan nolol barzakhi ah u kula hadlay nebiga sal l slam laakiin adiga ma qiyaasan kartid oo ugama qiyaaso kartid qof kale waayo qofkan kale aada leedahay nebi muuseba wax waa taray adiga nebigu inuu nebiyullaahi muusa la hadlaayo tala siinayo waa maqlaayey waana ogaa adiga marka waxaas miyaad maqashaana markaad qabri dul timaado ood wax sheeg sheegto qofkan qabriga ku jira miyaa adiga kula hadlana wixii nebiga iyo nebi muuse dhex maray iyo haddii layskaga qiyaasto wax qof hadda joogaa ou qabri intuu dul tago wax la hadlayo iyo in la maqlaa iyo in kale xataa ounan hubin haddana lagu dhiso mas'alo weyn oo khatar ahoo caqadi ah waa dhib wahay wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu muxamed qaala xadaanaa yunus bnu muxamed qaala xadaanaa xamaad bnu salma can sulaymaan ataymiy wa haabitin can anasin mowdic اlاkhtilaaf marka waa kan yunus bnu muxamed xamaad bnu salm uu ka warinaa can sulaymaan wa haabit ma dhihin can sulaymaana can haabitin ma dhihin riwaayadii horena maxay ahayd mucaad bnu khaalid wuxuu yihi xamaad bnu salm uu ka wariyay can sulaymaana can haabitin ayb meeshan marka sulaymaan ataymi anas uu xadiidka ka maqlay riwaayadii hore laakiin anas iyo isaga yaa u dhexeeyo haabit qaala abu cabdiraxmaan hada wlaa bsawaabi cindana kan ayaa annaga agteenna yacnii sawaabka u dhow min xadiidi mucaadi bni khaalid uga dhow wallahu aclam labada marka tee rajaxay khilaafkii nasaa-i uu kala rajaxaa riwaayadan wuxuu rajaxay yunus ayuu wuxuu ka rajaxay midda mucaadi bnu khaalid ee aan soo marnay sababkana waxay tahay mutaabacaad badan bay leedahay wabihi qaala akhbaranii axmed bnu saciidin qaala xadaanaa xabbaanu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata qaala akhbaranaa haabitun wasulaymaan taymiyu can anas haddayaa la mutaabiceeyey yunus waa la mutaabiceeyey waxaa lagu mutaabiceeyey sulaymaan inuu anas ka maqlay xadiidka ayb ana nabiya sal l slama qaala marartu calaa qabri muusa calayhi salaam wahuwa yusalii fii qabrihi wbihi qaala akhbarana cali bnu khashrm qaala xadaanaa ciisa can sulaymaan ataymiy can anas bni maalikin midaana hadda yaa mutaabacada helay xamaad ardaydii xamaad bnu salman hadaaye joognay hadda xamaad laftirkiisa wuxuu mutaabaco ku helay sidii saxda ahayd can sulaymaan ataymiy can anas bni malik waa kaas marka haabit ma u dhexeeyo qaala qaala rasuulu llahi sal l slam marartu leylata usriya bi calaa muusa calayhi الsalaam wahuwa yusallii fii qabrihi wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa muctamiru can abiihi aabihiya wayn waa sulaymaan ataymi haddana riwaayo kale mutaabaco kaleo xamaad sida sidii yani jaadada ahayday dadka badana uga warinayeen raacsan can abiihi can anasin waa ka aabihii marka toosoo anas uga warinaa ana nabiya sal l slama leylata usriya bihi mara calaa muusa calayhi الsalaam wahuwa yusallii fii qabrihi wbihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bn carabiy waismaaciil bni mascuudi qaala xadaanaa muctamiruun qaala samictu abii qaala samictu anasan midaanna waa kasii caddahay samictu buuba keenay xataa haddii la dhihi lahay armaa irsaal khafiya uu jiraa iyo maya ama wax kale ay jiraan inqidaac khafi ah samictu buuba keenay ayb qaala wuxuu yihi samictu abi qaala samictu anasan yaquulu ahbaranii bacdu asxaabi الnabiy sal ا l slam ana الnabiya sal ll slam leylata usriya bihi mara calaa muusa wahuwa yusalii fii qabrihi riwaayadan iyadana wax kaley la timid oo ah xadiidka anas musnadkiisa hadda ma aha waa musnadu bacdi asxaabi rasuulilahi sal l slam hadda kan oo kale marka la uu dhigaayo tuxfaha datan dariiqan markuu tuxfaha qoraayo tuxfatul ashraafka agee xaggee gelinayna markay rijaasha saxaabada ay dhammaadaan ayuu marka kuwa mubhamka mubham ahaanta loo wariyo ayuu ku dhex daraa oo maalan can rajulin saxiba annabiya iyo can bacdi asxaabi annabiyi iyo halkaasuu gelinaa kan oo kale waayo hadda musnad anas ma ahan kan musnadkii anas ma ku daraayo kii hore laakiin wuxuu ku jiray marka musnadki anas ayb ayb yani riwaayaadkii hore musnad anas ayuu ku hoos qorayay middaan hadda oo ay wataan yaxya bnu xabiib iyo ismaaciil bnu mascuud oo muctamir ay sidaan uga warinayaanna waxaa weeyaan musnadu bacdi asxaabi rasuuli illahi sal l slam ana nabiya sal l slama leylata usriya bihi mara calaa muusa calayhi salaam wahuwa yusalii fii qabrihi wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana bnu abi cadiy can sulaymaana can anasin can bacdi asxaabi nabiy sal l slam tan marka waa mutaabaca ibnu abi cadiy wuxuu mutaabacaynayaa muctamir fiiri muctamir marka laba riwaayo uu leeyahay moxamed bnu cabdilaclaana min musnadi anas oo ka dhigay yaxya bnu xabiib iyo ismaaciil bnu mascuudna can muctamirin waxay ka dhigeen musnadu bacdi asxaabi rasuuli lah sal l slam riwaayadan ibnu abi cadiy ayaa timid muctamiruu la siman yahay ibnu abi cadiy can sulaymaana can anasin can bacdi asxaabi nabiy sal l slam ana nabiya sal l slam qaala leylata usriya bi marartu calaa muusa wahuwa yusalii fii qabrihi marka haddii tan la rajaxo riwaayaadkii kale maxay noqonayaan mursal saxaabi un mursalka saxaabigana waa iska xujo wax dhiba malaha ikhtilaafka marka badankiis laakiin riwaayaadkan dambe oo dhan sulaymaan ataymi iyo anas waa sida uma dhexaynin hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi